wasiir dowlaha wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka ee dowlad goboleedka hirshabeelle sacdiyo maxamed nuur ayaa ka hadashay xirnaanshaha wadooyinka gaar ahaan wadada isku xirta garoonka diyaaradaha ee magaalada jowhar oo ay jareen fatahaadaha webiga shabeelle islamarkaana dadku ay adeegsanayaan dooni yar iyadoo madaxda dowladda federaalk ee soomaaliya iyo hay-adaha ugu baaqday in loo soo gurmado qoysaska jowhar ka barakacay ee uu saameeyey biyaha webiga shabeelle
xoogalho dhacday waxay ku dhacday dad danyar ah dad masaakiin ah dad tacbata ah dad xoololey ah tuulooyin badan oo degmada jowhar hoos yimaado ayaa ka soo barakacay ayagii iyo caruurtoodii wax agab ah ama wax maaragtay beerihii ay tacbadeen wixii raashinho u yaalay in ay maaragtay ayagoo faramaran ay ka soo tageen marka waxaan baaq u diraynaa maadaama gobolka shabeellaha dhexe caasimadiisa jowhar ay tahay dowladda hirshabeelle oo madaxweynaha u horeeyo dowladda federaalka wasaaradda maareynta masiibooyinka hay-adaha local iyo international intaba in maaragtay gacan weyn laga geysto maadaama ay xerideedii ay qaadanayso waqti haddana lagu guda jiro dadkii soo barakacayna ay maaragtay ay degaankii ay maaragtay ay bannaanka yaalaan dadka degan gobolka shabeellaha dhexe khaasatan degmada jowhar inaan annaga isku tashi iyo kaalmo dhexdeenna aan ka bilaawno aan dadkan walaalahayna ee guryaha annaga aan ku jirno guryahoodii oo ka soo barakacay maantana aan hooy haysanin dhibaatada ugu weynna ay tahay roobkan markuu jiro inay kaneeca kacayso in caafimaad darre ay imaanayso si looga kaalmeeyo dadkan deegaanka degan oo dhibaatadu ay soo barakicisay annaga isku tashi ahaan degmada jowhar haweenka degan anuu ku hadlayo magaca wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka inaan horta annaga boos buuxinno oon ilmahaas mara kaneeca la gaarno aan ilmahaas mara kaneeca la gaarno derme la gaarno busto la gaarno dhar la gaarno wax allaale iyo wixii aan heli karno degmada jowhar ee gobolka shabeellaha dhexe wasiir dowlaha ayaa sidoo kale kormeer iyo booqasho waxay ku tagtay wadooyinka qaarkood ee ay saameeyeen biyaha webiga shabeelle gaar ahaan wadada isku xirta jowhar iyo muqdisho iyo wadada garoonka diyaaradaha loo aado labadaasi wado oo dadku inta badan ay adeegsanayaan adooni taasna waxaa lagu tilmaamay in guud ahaan magaalada jowhar ay ku jirto go-doon maadaama inta badanna ganacsatadu ay ka cabaadeen ama ay walaac ka muujiyeen maadaama badeecadihii magaalada aan la soo geli karin